bismillaah ugu horeyntii marka waxaan rabaa inaan tacsi u diro xildhibaan daahir daahir xaaji geelle oo xalay ku geeriyooday magaalada garoowe xildhibaankaasoo ka mid ahaa xildhibaanadii asbuucyadii lasoo dhaafay ka soo baxay doorashadii lagu qabanayay magaalada garoowe waxaan leenahay ilaahigay naxariistii jannaha ka waraabiyo intaa ka bacdi waxaan rabaa inaan u gudbo ujeeddada shir saxaafadeedkaani ahaa sidaan la wada soconno waxaa socotay doorashadii ka ee baarlamaanka federaalka soomaaliyeed qaybtiisa aqalka hoose baa hadda socotay oo dhexda lagaga jiray hadba faysfays baa la soo daynayey ama doorashadu u dhacaysay iyaamaha kan xoogaabaa hakad baa galay laakiin waxaan jecel lahay haddii alla idmo saddex ergo oo noo joogta inaannu gudbinno laga bilaabo berri haddii alla idmo in fiican bay joogeen hadda ilaa shan qayb baa toddoba beri joogtay lix beri laakiin waxaan jecel lahay in haddii ilaahigay idmo berri ay noqoto tababarkii saadamana haddii alla idmo codka la geliyo halkaasoo aan malaynayno markaa inay saddex xildhibaan ka soo bixi doonaan waxaan dhammaan ku wargelinaynaa marka beelahaas xildhibaanadii ama murashaxiintii u tartami lahaa kuraastooda inay berri subax halka saac laga bilaabo ay imaan karaan xafiiska wixii harsan iska diiwaangeliyaan waxaan la soconnaa badankoodu inay isdiiwaangeliyeen laakiin wixii harsan waxaan codsanaynaa inay isdiiwaangeliyaan berri haddii ilaahiga idmo ilaa berri baa jaaniskaasi u furan yahay saa dambana haddii alla idmo codbixintaa dhici doonta haddii aan taasi tilmaamo dadka waa layska soo qaadaayo qaabkaan hadda ku jiraa waa marka in qabiilada lasoo qaadaa wax mucjisaa maaha ama wax lala yaabo maaha ergooyinka marka hadda la rabo doorashada in la geliyo saddexdaa waxaa ka mid ah beesha majeerteen ugaar saleebaan beesha majeerteen reer biciidyahan iyo beesha dhulbahante bahara same marka saddexdaas ergo murashaxiinteeda waxaanu codsanaynaa berri haddii alla idmo inay xafiiska imaadaan iska diiwaangeliyaan inta u harsan taasi intaa weeye haddii ilaahigay idmo intaasaa annaga ujeeddada iyada caawa ugu muhiimsani ahayd wixii kale waxaanu jecel lahay saxaafadda inaan la wadaagno markii ay doorashadaasina dhaafto iyada oo iyaamaha kan doorashadu hakad ku jirtay khusaya qaabkii la rabay in loo maarayo ama loo maamulo dhaqaala bixinta ama ma garanaysaa ergooyinka soo xirayntooda ha ahaato iyo dejintooda iyo jiifkooda ama ha ahaato ambabixintooda iyo transportationkeeda marka arintaasna haddii alla idmo markay uun doorashadaasi dhammaato baanu haddii ilaahiga idmo la sheergarayn doonaa saxaafadda iyo ciddii kole ay khusayso aad iyo aad baa u salaaman tihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu gudoomiye arinta maaliyadda warar suuqa ku jira bay ahayd in maaliyadda darteed oo dhinaceeda ka jireen caqabado aad u joogakiseen shaqada hadda ma la xaliyey oo de hawshii ma soconaysaa mise weli sidii bay u jiitamaysaa wax laga yaaba mar kale inayna saamayso
runtii wax la xaliyey hadda ma jiraan oo arrintaa ku saabsan laakiin waxaan keliya kuu sheegi karaa in hadda uun wada hadal socdo qaabkii loo xallin lahaa haddii la xalliyana haddee labadaa beriyoo doorashadu socoto khayr haddii kalena waxaa noo qorshaysan haddii alla idmo dee doorashaduba dee danta annagoo aanba ku dhawaaqin inaan joojinno bay istaagaysaa maxaa yeelay nidaam baa jiray loogu talagalay in wax lagu socodsiiyo nidaamkaasi haddii uu shaqayn waayo dee shaqaduna socon mayso haddii ilaahiga idmo wax kaloo brobaleemi ma jiraan arrintaasna hadda wadahadal baa lagaga jira caqabadan ma idinka keliyada haysataa oo puntland mise maamulada kalena waa ka jirtaa oo ka warhaysaa
dabaraani su-aal aad u fiican weeye runtii waxa weeye arintaas waxaanu la xirxiriiray saaxiibadayadii kale waxaanu ka warqabnaa kolba boqolkiiba boqol ama boqolkiiba sagaashan iyo sagaal inaannu isku mid ka nahay duruuftaas duruuf annaga hadda gaar noo ah ma ah laakiin haddee cid kastoo ay haysato in loo qareemay u baahan tahay annaga iyo isteydyada kale isku mid baanuna waxaanu u sheegaynaa dadka arrintaas ay khusaysaa inay isha ku hayaan waxa kanina jadwal iyo wakhti inay lahayd in badanna inay soo jiitantay haddii ay arrintaas u dibdhacdo doorashaduna mas-uuliyaddeeda waxa qaadi doona ciddii laga rabay inay hawshaa daboosho waa mahadsanta